الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirna waxaa bihii mubtilaatu salaa ahaa wuxuuna yidhi naadimku wa ficluhu lkaiiru low bisahwi مثل موالاة ثلاث خطو ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة إذ تغير ندبا, ندبا لما ينوبه يسبح وهي بظهر كفها تصفح ويبطل الصلاة ترك الركن أو فوات شرط من شروط قد مضى مكروهها بكف ثوب أو شعر ورفعه إلى السماء بالبصر ووضعه يدا على خاصرته ومسح ترب أو حسن عن جبهته وحطه اليدين في الأكمام في حالة السجود والإحرام والنقر في السجود كالغراب وجلسة اللقاء كالكلاب تكون إليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه والالتفات لا لحاجة له والبسط لليمين أو للقبلة انتهى يوحين كدر نباو سجود الساوي أي إن شاء الله تعالى عشق أنه كسب سلام دونات wuxuu yidhi waxyaabaha mubtilaatu salaadka salaada jebiya waxaa ka mid ah wa ficluhu fal inuu la yimaado qofkii alkaiiru oo badan low bisahwin ay walow bisahwin halmaanu ishalmaamayba ha noqotee milu muwaalaati halaati khatwi sida isagoo saddex tallaabo oo xiriira tallaabsaday iyo wawafbatin bootin tafxusho oo foolxun bootin xoog badan inuu boodo iyo walmufatiru wixii soon jebiya caqligii iyo cunitaankii wey iyo waniyatu salaati salaadii niyadeeda id tugayaru haddii la bedelo halkan wuxuu ku sheegay mubtilaatu salaati saddex buu ku sheegay mualifku raximah llahu tacaala wuxuu yidhi alficlu lkaiiru waxaa ficilka kaiirkaa tusaale loo soo qaatay ama bootin xoog badan inuu boodo ama saddex tallaabo oo isku xigta uu tallaabsado haddaba tallaabada koobaadi ficil kaiira ma aha tallaabada labaadna ficil badan ma gaadhin ta saddexaad laakiin saddex hadday gaarta ficil badan bay gaartay wuxuu leeyahay ficil badan iyo salaad khushuuc iyo munaajaatu rabbi ah isuma cunnamaan oo isma geli karaan ninkii iska socdae iska warwareegayaay uma muuqdaba nin salaad ku jiro xuduud iyo dawaabid xakamaynaysa ay jirto ninka boodana oo bootin wax ka booda tii baabulkhawfka ahayd mehe salaatulkhawf rijaalan ow rukbaanan la yihina aan ahayn isna nin salaad ku jira mehe nin ciyaaraya wey arrintaas mualifku saa uu u sheegay daabidkeeda haba la isku khilaafee waxaan min xaysu ljumla guud ahaan khilaaf baadani ka jirin salaadu inay mowqif la qiyaam iyo khushuuc iyo istiqbaal leedahay asalkana dikrigi ilaahay iyo khushuuc xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa la yareeya loo baahan yahay iyo inaan la ogolayn wixii dhaqdhaqaaqa ee ka hor imanaya salaadii ama qof salaad ku jira wuxuu sameeye aan ahayn afcaasha nabiga ka sugan sala allahu calayh waalihi wasalam ayaa waxay tilmaamaysaa marar badan dhaqdhaqaaq badan inuu sameeyey dhaqdhaqaaqii baa xaddii daabidkiisii kafiirkii iyo qaliilkii baa culummadu midba si u qaatay nabigana calayh salatu salaam xaalaad badan ayaa ka sugan isagoo salaad ku jira intuu labada kabood iska siibay dhinaca bidixdiisaa inuu dhigay way ka sugan tahay oo arrintaa bukhaari iyo muslim ayaa warinaya waxaan leeyahay arrinta abu daawuud iyo xaakim yaa min xadiidi abi saciid alkhudri ka wariyey waxaa labaadoo ka sugan nabigu salaada dadka isagoo baraya inuu mimbarka ku istaagay oo uu ku rukuucay oo sujuudda markii la gaadhay uu gadaal usoo gurtay usoo degay markuu sujuudayna uu ku noqday mimbarkii ragcadihii oo dhan sidaa uu sameeyey oo bukhaari iyo muslim min xadiidi sahl bni sacdin isaacidi waxaa kaloo nabiga ka sugan ficil ahaan inuu gabaru awow u yaho zayr umaamo la yidhaahdo oo zaynab binti rasuulillaahi ay dhashay aabbaheedna abulcaas bni rabiic uu ahaa isagoo salaad jamaaca dadka tukinaya uu xambaaray oo markuu rukuucayana uu iska dhigayey markuu istaagana uu soo qaadayey taasina nabigeenna waa ka sugan tahay sala allahu calayh aali wasalam waxaa kaloo isna saxiixeynka kaga sugan qisadii ibni cabbaas ee nabiga habeenkii uu la tukaday markaasuu dhinaca biixi ka istaagay nabigu inta uu qabtay buu soo wareejiyey intii salaada lagu jirayna si aanu wiilka yar u seexan dhagta carjawdeeda intuu qabtuu kolba maroojinayey si uu hurdada uga celiyay salaadna waa ku jiraa taasna nabiga waa ka sugan tahay waxaa kaloo nabigan ficil ahaan uga sugan qisadii caaisha ee sunanka qaarkood ay warinayeen ila bnu maaja saddexda kale sunanka abu daawuud iyo axmed tirmidi iyo ibn naasi nasaa-i iyo imaamu axmed wariyeen inay isagoo guriga ku tukanaya sunno weeye abcan iyadoo maqnayd albaabka ay soo garaacday albaabkuna xagga qibladuu jiroo waa xirnaa intuu horey usoo tallaabsadaoo ka furay uu gadaal haddana halkiisi uga noqdoo salaadiisii sii wata nabigu sala allahu calayh aalihi wasalam waxaa kaloo nabigeena ka sugan inuu qowl ahaan dadka u amray haddii abeesada iyo baalkan caqrabka ama hangaralaha la yidhaahdiya la arka salaada dhexdeeda in lagu dilo oo qofkii dilana ajir loo ballan qaaday hade nin mas iyo abeesi iyo dabaqallo ama hangaraliya dilayahay oo salaad ku jira inuu wax qaadan oo ku dhufani iyada lafteedu ficil yar ma aha axaadiid saas oo kaleeto oo tiro badan ayaa nabigeena ka sugan waxaa kaloo ka sugan fii salaati kusuuf isagoo dadka tukinaya inuu gadaal gadaal u soo noqday sufuuftiina gadaalay uga durkeen waxay leeyihin ilaa haweenkii aan ku tagnay haddana horay uu usoo tallaabsadayoo halkiisii uu ku soo noqday waana xadiid imaamu muslim min xadii cabdi jaabirin ka warinayo afcaal aad u tiro badan oo saas oo kaleetaa baa nabigeena ka sugan sala allahu calayh ali wasalam haddana ilmo la qaaday oo la dhigay iyo mimbar la fuulay oo laga degay iyo gadaal loo gurtay oo lasoo noqday iyo horey loo tallaabsaday oo albaab la furay oo haddana lasoo noqday xarakaad badan wey afcaasha saa u tiro badana nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxoogay takalluf badan bay fuqahadeena shaaficiyadu galeen markay halaata khatawaatin yidhaahdeen saddex tallaaba keliya markay ka dhigeen fuqahadeenu xaraj badan bay galeen inay nusuustaa nabiga ka jawaabaan sal ly slam takallufka ta'wiilkooduna wuxuu noqday inay yidhaahdaan intoo dhan ficil qaliil baan ku xambaaraynaa hadday ficilka qaliilka curfiga u celin lahaayeen desyun baa wej loo marin lahaa laakiin saddex tallaabo qof mimbar saaran oo ka degay oo gaaray hal meel uu ka soo sujuudi karo oo nabiga mimbarka kuma dul sujuudin mimbarkiibuu ka degay wuxuu gadaal usii socday inta uu ka gaaraya meeluu ka sujuudo haddana waa noqdoo mimbarkiibuu fuulay taasi xarako yar ma aha ruux ilmo qaaday xambaarsan oo dhigay oo haddana soo qaadaya ficil yar ma aha qof albaab xagga ka jira ku tallaabsaday u dhaqaaqay oo soo furay albaabkii haddana dib u soo noqday lafteedu ficil yar ma aha rag iyo haweenkii sufuuftii dib inay u noqoto haweenkii lagu tago yaltaa ficil yar ma aha in la idina sharciga iyadoona cadad xarakaad lagu lagu hadaynin aswadeynka salaada dhexdeeda ku dil mar iyo laba iyo saddex xadooni ha noqoto daahirka xadiidku cadad xarakaad ma koobin intaa marka la isku celceliyaay waxa daabidka noqon kara cinda ahli ilcilmi waxaa weeye in la yidhaahda ficil iyo dhaqdhaqaaq noociisi iyo cadadkiisu aanay loo qaadan karin qofkaasi salaad inuu ku jiro haddaad samayso salaaddii way kaa jabi laakiin intaa wixii ka sokeeya dhaqdhaqaaqa salaada aad ku samayso bilaa xaajatin haba laga fiicnaadee haddana dhibaato ma laha maalin maalmaha ka mid ana nabcas isagoo dadka tukinaya buu horay intuu u tallaabsaday buu wax laacay markaasay hadhow saxaabadii rasuulkala waxaadan samayn jirin baad samaysay markaasuu yihi ina shayطaana carada li shaydaan baa iisoo bambaxayo markaasaan dhab siiyey inaan xajiyaan damcoon tiir ku xidho oo dadka oo dhan carruurta isugu yeedhoo daawataan haddana hadalkii nabiyulaahi sulaymaan baa xasuustayoo wahablii mulkan laa yabagii liaxadin min bacdi inaka anta alwahab gaasaan iska sii daayey maalina nabigu gadaal buu gurtay isagoo gacmaha sidan le hadhow waa la weydiiyo wuxuu yihi shaydaan cifriita ba igula soo fakaday naara olol isaga wato inuu igu dhufti isku dayeeyey anna gacmaha isaga ilaalinayay intaasoo dhani waxyaabaha nabiga ka sugan qayb kamida weeye ma wada aha haddaba haddaynu nidhaahno alaaa khaawaatin halkan ha yihahda laakiin fuqahada shaafici alaaa xarakaatin mutawaaliyaatin saddex dhaqaaqoo isku xiga oo gacantaadu saddex dhaqaaqoo isku xiga hadday saa u dhaqaaqdo salaaddii baa kaa jabtay baa layidhi oo ilmo caruuraa baan dhigay oo haddana soo qaaday nin barbaafuuloo ka soo degaye alaaa xarakaatin noqon maysa iyo alaaa khaawaatin noqon maysa miya arrimaha saas oo kaleetiihi sidan in loo qaydo inay daciif tahay baad ka garan markii miisaanka nusuusta sunnada lagu celiyo saas darteed qaacidada aynu qaadan karna waxaa weeye qofkan qaabka ficilkiisa iyo tasarufkiisu haddii ay gaaraan heer aan loo qaadan karin waxani salaad inuu ka mid yahay balat salaatu wixii laakiin salaadu ay ixtimaali karo en maqsuudkeeda wax u dhimaynin dhibaato ma laha walmufairu wax waxafuriya salaada dhexdeeda inaad halmaan hadda wuxuu kaaga daray mualifku low bisahwin buu yihi masaladii hore walow bisahwin xataa halmaan wuxuu halmaamay xadiidkii dulyadayn ee nabigu isagoo ishalmaansan uu kacay ee halkaa ku tiirsaday saxaabadii sarcaanu naasi ay dadkii bixeen dadkii degdegay oo dhan ee nabigu casal markaa kadib loo tegee lala hadlay haddana wuxuu ku leeyay xataa halmaan hadday ku dhacdo salaadii way kaa jabtay nabigana kama jabin sal ly slam marka mas'aladan qaabkaay u qaadayeen fuqahadeennu qaab daciifa weeyo nusuus badan ka hor imanaya walmufairu waxaa ku afuriya cuntadii weeye nin salaad baan ku jiraa raashinna waan cuni isma laha laakiin haddii daahirka xadiidka la fiiriyo hadduu sahwi yahay waa laga soo reebi oo nabiga casl waa kii lahaa udica can ummati alkhaطa'u waاnisyaanu wama stugriu calayh ramadaankiiba ninkii soomanaaya wax cunay man akala naasiyan aw shariba naasiyan falyutima sawmahu fainamaa aطcamahu اllahu wasaqaahu baa layidhi iyada lafteeduna kugu filan wixii baabu nisyaan galay waa in laga soo reebaa laakiin hadduu qofku isagoo bisalaadiisii xasuusan uu raashin iska cunaayey wax la socon kara ma aha salaada allaahumma can jahli lagu xambaara sida ninkaan idiin sheegayey ee taraawiixdana ku jiray tibitana jeebka ku watay maahane waxaas jahli wixii uu keeno waa baab gaara wa niyatu salaati tugayaru niyadii haddaad bedesho ood niyada ka go-aansatay inaad salaadii ka baxdo wuxuu leeya batalat oo niyadaadu waxaa shardi ah si aad u niyootay ilaa salaadii khuruujkeedii iyo kabixitaankeedii la gaaro inaad niyadaadii waxba iska bedelin waxay leeyihin acmaasha sixadoodu niyada ay tahay hadduu qofkii niyadii noqdo ka noqdo niyaduna inay baaqi noqoto laga rabay niyadu waa laba qaybood acmaasha sixada ay u tahay qaybna zaman camalka ka midaa la shardiyaa qaybna camalkao dhan inuusan isbedelin baa shardiga sida salaada marka tarku takyiiri niyati baa shuruudu sixati salaati ka mida hadduu niyoodo salaada inuu ka baxo markaaba baala salaatu weyli waayo salaadii waan tukanayaa ilaahay dartii iyo waan ka baxay baa niyada ka gooyey isma qaadan karaan wainamaa likulli imri'in maa nawaa salaadii inaad ka baxdo aad niyootay inaad ka baxdo salaadii lagu kala tegey oy salaadii burtay weeye daahirka xadiidkaas yidhahdeen naban limaa yaruubuhu yusabixu wahiad bidaari kafihaa tusaixu wuxuu yihi qofkii idaa naabahu shayun fi salaati salaada dhexeeda wax kula soo darsay hadalkiina waa lagaa mamnuucay oo ma hadli kartid baa lagu yihi ma hadli kartid baa lagu yihi arinna way kula soo darastay maxaad samayn ragguna way tasbiixsanoo subxaana allah bay dhihi dumarkuna gacantay isku dhufanoo sacabkay dhacdhac kaga siin shaaficiyadu waxay leeyihin calaacalaha ma aha gacanta dhabarkeedaa lagu dhufan nadban sunnanimo darteed yusabixu ay rajulu ninkii tasbiixsan limaa yanuubuhu wixii la soo darsa waayo haweentiina bidahri kafiha kafkeeda iyo calaaca gacanteeda dhabarkeeda cumaacunta dhabarkeeday tusafixu ku sacbinaysaayo la dhacaysaa gacanta in gacanta nabiga cala slam waxuu yidhi atasbiixu lilrijaali waatasfiiqu linnisaai tasbiixda raggaa iska leh sacbada la ysku garaacana dumarkaa iska leh waana xadiidka jaabir imaamu axmed uu wariyo asaxay xadiidka saxiixaanka isagu wuxuu leeyahay man naabahu shayun fii salaatihi falyusabix aakhirka wuxuu leeyahay wainama atasfiiqu linnisaai sababtuna waxay ahayd nabigaa yimid calayhi salaatu wasalaam abubakar baana dadka tukinayay markii nabigu soo galay safka bay saxaabadii sacabka isla dhaceen abubakarna hareeraha ma dayi jirin markay badiyeen ay ka joojin waayeen buu gadaal soo fiiriyey nabigu arkay sal ly slam marka gadaal buu usoo noqday nabigu meeshaada joog buu yidhi isna abubakarna gadaal buu usoo noqday nabigaa tukiyey kadib buu nabigu wuxuu yidhi sacabagaraacani sax maaha waa khalad inama atasfiiqu linnisaai sacabada haweenkaa isku garaaca ee rag haddaad tihiin man naabahu shayun fii salaatihi falyusabix arrinta haddaba imaamka hadduu sahwiyo ama waxyaabaha qaarkood ay guriga ka dhacaan ama ilmo wax noqonaya aada aragtood reerihii inaad ku baraarujisa aad doonayso subxaana allah dheh taasaa sharciga lagu ogolya waxaa loo qiyaastay waxay yidhahda haddii telefoonku usoo dhaco intaad qabato subxaana allah dheh idaa naabahu shayun cumuumkan buu soo geli soomaha siiqada ilaa aakhirihi laakiin haddaad tiraahda sidii ninkii int telefoonka qabtay biga badhaya yidhi gadaal dib iga soo wac iyo salaad baan ku jiraa iyo ragcaddii u dambaysaan marayaa iyo iyo waxyaabahaas iyagu meesha kuma jiraanba laba labada waa midna xaraj dhib ma laha intaad qabato haddii aad takbiirtii maqashiiso oo qofkii markaa garta inaad salaad ku jirto codkaba inaad iska damaysaa fiican laakiin waa isalmaami kartaa iyo intaad dhag ka siisa haddaad subxaan allah tiraahdo man naabahu shayun fii salaatihi ninkii arrini la soo darasta salaada dhexdeeda falyusabix subxaan allah ha yidhaahdo intaasi dhib ma leh laakiin telefoonka salaaddii baa ku jira u soo celido iyadoo meesha kuma jirto salaadii hadalkii la mamnuucay buu ka mid yahay taasina waa salaada dhexdeeda hadduu wax ku qabsado sida sunnada eed samaynayso wayubtilu salaata waxaa buriya sidoo kale tarku rukni rukni baad ka tagtay aw fawaatu sharin shari baa maqan min shuruuطin ka mida qad madow tegey shuruuii aan soo sheegnay salaada istiqbaalu lqiblihi iyo ahaaradii iyo wax lamida satrulcawri iyo shardi ka mida haddii la waayo ama rukni arkaanta salaada kamida aad ka tagto ama kasbaad uga tagtay ruknigii ama haddaad halmaan uga tagtay dib kala maadan imanin labadaba salaadaadi waa buraysa oo salaadii ceshihii saddex ragcadood intaad tukata haddaad iska tagto oo zamanku dheeraado salaaddii ceshaha dib baad usoo wada celin haddii shuruud tahaaro la-aan aad tukato waktigiina baaqi yahay jahliga cudurdaar ma noqdo ma'muuraadku inay kaa dhacaan kadib makruuhaatu salaati buu galay makruuhuhaa waxyaabaha laga fiican yahay in salaadana jebinin bikafi hawbin aw shacar maradii inaad celceliso timihiina celceliso wey haddaad timo dheer leedoo dhulka ku dhacaya in salaaddii markaad ku jirta aad ku mashquusho maantao dhan iyaga celceliso lama ogola kafu hawbinna waxaa weeye maradii intaad rukuucday iyo sujuudday hadday soo dhacdo darafteedii ama cimaamad ha noqoto ama gu-i ha noqdaay inaad iyadii celcelisood maanta oo dhan laablaabtaay lama ogola had kula sujuudaan haddaad sujuudaysa iska daa nabiguna alai slam waa kii lahaa umirtu an nasjuda calaa sabcati acdumin toddoba inaan ku sujuudaan la amray toddobadii markuu sheegay buu wuxuu yidhi waxaa la iga reebay walaa nakfita thiyaaba waashacr timaha iyo maryaha inaanaan jajuubin oonaan celcelin waad duuban kartaa marada mushkilad ma laha marka horena dhabarka waad saaran kartaayoo mushkilad ma laha oo go-aba kaana yaltaxifu bihi halkanaa la saaran jiray haddii cuamadii halkaa la saarto mushkilaad maaha laakiin markay soo dhacda shaqaha ka dhigan hadda innaga salaadii lagu jiray baashan dee cumaamadna mee hagoogtan baa lagu mashquulay maantao dhan iyadii baa la celcelin iyadii baa maantao dhan la waardeeyey waa mashquul baaba tahay ba adigii dhana cumaamadii cumaamada ayada la duuban jiray dadka salaad kama mashquuliso tani orod kuuma ogola inaad shaqaysata kuuma ogola salaadii bay kaa mashquulisay dararkeedu ma yara warafcihi inuu kor u qaado bilbasari indhihiisa ila samaayi cirka iyo kor inuu qaado kor inuu feeriyana iyada lama ogola waa karaahiyo oo nabigu ala slam waa kii lahaa hadal adag buu wuxuu ku yidhi dadka indhahooda kor feerinaya salaada ku jira ay iska daayaan ama indhahooda waa la dafayaa aw latukhtafanna absaaruhum ama indhahooda waa la dafayaayo waxay khatar ugu jiraan cuquubada inay galaan cuquubaadka sidan oo kale xadiidkiisa xadiidka ku soo arooray yaa la fudaydsan waaan inuu geeriyoodan u malaynay shekh maxamed xuseen shekh maxamed awal nin la dhihi jiray raggii culammadii iyo ducaaddii halkan joogi jiray gaarisa marka saddex joogi jiray waa habeen xadiid saxiixi muslim uu marayay oo ah imaamka ninka ka soo hortoosa miyuuna ka baqayna yajcal allaahu wajhahu wajha ximaarin aw suuratahu suurata ximaarin wejigiisa dameer in loo ekeysiye muusan ka baqaynin wuxuu ka sheekeeyey zaman qadiimay ahayda ma sheekhoodii buu ahaa mise sheekhooda ninkii sheekha usii ahaa buu ahaa oo arrintaasoo kale ay ku dhacday oo yidhi seebaa ilaahay qof bini aadama is yidhi dameer sawirkiisa uga dhigayaan isagiibaaba sawir dameer laga dhigay wejigiisi marka marka kitaabku akhrihi jiray baa la yidhi wuu dadnaan jiray markuu xadiidkaa soo gaaru dhihi jiray wareenahay yaan balaayo idinku dhicin bal aniga iyo fiiriya qaar baa cararay baa la yidhi majliskii oo kala baxsaday marka saa darteed inay indhala-aan kugu dhacdo haddaad istikfaafsato waciidkaahi arrin khatara weeye saa darteed salaadda markaad ku jirto kor inaad fiiriso lama ogola wa wadcihi inuu saaro yaddan gacan calaa khaasiratihi kellidiisa inaad kelyaha qabsatana lama ogola salaadaada ku jiro hay-atmutakabiriin weeye bukhaariiyo muslim xadiidka biurare waa kay ka wariyeen nahaa an yusaliya arajulu mukhtasiran isagoo keliyaha haystaa inuu ninku tukado nabigu waa reebay riwaayada qaarkood waxay leeyihiin nahaa can اlikhtisaari fi salaati salaada iyadoo lagu jira keliyaha in la qabsado ama labada gacmoodba ama hal gacan lama ogola salaada intay kugu yar dheeraato dheeraatood yaraha daasho inaad saa u qabsatoood ku yar nasata lama ogola salaada dhexdeeda waxaa kaloon la ogolayn wamasxu turbin in la masaxo ciidda aw xasan ama quruurux iyo xaanida soo raacday can jabhati wejigiisa wejigaaga inaad ka masaxdo aad meeshaad ku sujuudaysa aada sintoo tirtirtaay iyadana lama ogola waayo bukhaari muslim baa waxay ka wariyeen nabig sal slam inuu yihi laa tamsax ilxasa saxaabigu lahaliya mucaaqiib la yihahdo laa tamsax ilxasaa wa anta tusalli adoo tukanaya quruurux iyo ciidda ha tirtirin buu yihi fain kunta laabudda faacilan haddii ay ka maarmi weydo dani kugu qabato inaad samayso fawaaxidatan hal mid hal mid hal mar uun ka badan ha samaynin saas darteed wejiga ciidda soo raacdayna ha ka tirtirin dhulka ciidda ana taswiyatulxasa ha samaynin oo ha sisimin ilaa inay ka maarmi weydo maahan haddaad ka maarmi weydo hal mar wax samee ha ku noqnoqon salaada khushuucdeedayana kaa mashquulin taana nabigaa nahiyey nahyiga nabigana ala slam asalkiisu waa in nahyiga asalkiisa iyo taxriimkaa lagu xambaaro yani aan dhihinba salaad bay jebinaysaa wakhaihi lyadayni gacmihiisa inuu geliyo fi lakmaami kumka iyo marada fiideeda inuu dhex geliyo fii xaalati sujuudi walixraami marka la xiranayo iyo marka la sujuudayo muunan kala qaadin inay xilli qaboobiyo kuleel tahay hadday qaboobo tahay dhimalo waynu soo marnay inuu saxaabi yidhi nabigaa saxaabadiisaan maalin laba zaman u imidoo markii horena gacmahoodu banaanka yileen markii labaadan xilli qaboobay ahaydoo waxaan arkay iyagoo yarfacuuna aydiyahum min taxti iyaabihim fi salaati maryaha hoostooda qabow hadduu jira waa sidaas laakiin akmaamta kunka waxaa la yidhahdaa marada qaybteedan hore shaatiga iyo qamiiska intoodan hore ee gacanta cumaacumahooda ku ahadaa la yidhaahdaa marka intaad wada dadato ama golofis iyo waxgashato inaad ku tukataan laga fiican yahay saasuu ku leeyahay qaar baa culammadu waxay ku fasireen nahyigii nabigu uu reebay can ishtimaali samaa dhammaantood tan iyo gacmahaaga inaad isduuduubto inaan la ogolayn oo hadhow gacmahaagi waxna aadan qaban karin waxna aadan iska celin karin waxna aadan iska riixi karin hadday kula soo darsaan wanaqri fi sujuudi kalquraabi wa jalsati liqaayi kalkilaabi halkana laba nahyi oo soo arooray bui wanaqri inaad madaxa ku kawiso fi sujuudi sujuuda kalquraabi sidii tuka iyo shimbir wax cabaysa wanaqran ka naqri diikina way soo aroortay ka naqri lquraabina way soo aroortay sida digaaga biyo cabaya ama shimbir biyo cabaysa digaag yoolan diiki iyo quraab shimbir baa isu wada keentay sida shimbir biyo cabaysa sujuud aan tumaaniino lahayn oon dikri ilaahay duca ilaahay baryo lahayn nad nad inaad ka siisaa la diidaya munaafiqiintaana lagu tilmaamay arintaas tan wuxuu leeyahay isagoo xadiis sunanku ay wariyeen oo nin cabdiraxmaan ibn shibli la yihah laga wariyey nahaa rasuulullaahi can naqrati lguraabi buu ka reebay mar wuxuu leey xadiid abi hurayra wa naqrin ka naqri lguraabi riwaayadka qaarkood ka naqri diiki saa lama ogola marka munaafiqiinta lagu tilmaamo waxaa la yidhi tilka salaatu lmunaafiqi yejlisu yarqubu shamsa xataa idaa tadayafat lilguruubi qaama fanaqara naqratayn laa yadkuru llaha fiha ilaa qaliila ilahi wax la taaban karaa uma xuso dhagdhag buu wejee ka siiyaa taa lama ogola sujuudu sujuud lagu xasila gaar ahaan sujuudu waa xilligaad rabbiga ugu dhowdahay ducadana lagu aqbali lahay ogyahay xaaladaha salaada faqabilu nabigu waa ka ala salaam wa amaa fi sujuudi fاjtahiduu fi ducaa'i faqaminun an yustajaaba lakum sujuudda allabariga ku dadaala waxay ku dhowdoontay qarka u saaran tahay in laydinka aqbala ducadii aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi huwa saajiduna waa yidhi qofku rabbigii markuu sujuudsan yahi ugu dhow yahay inaad kaba soo carartood ku hakan weyda ma ficna wajilsati iqcaa'i fadhiga iqcaha la yihahda ee cirba ku fariisiga ah daba ku fariisigaa kalkilaabi sida ayda sida ayga inaad u fariisato dabada saarto dhulka lugaha gacmahana kor lugahana kor u taagta lama ogola kuu fasiro wuxuu yidhi takuunu ay ahaanayso alyataahu labadiisa baryood maca yadayhi labadiisa gacmood iyadoo la socdaa bilardi dhulka inuu dabada iyo labada gacmoodna dhulka saarto laakiin naasiban isagoo kor u taagaya saaqayhi labada dhudhun lugahana korna u taagto dabadana halkaa saaratahay lama ogola iyadana fadhiga noocaasa iqcaa in la yidhaahdo nabigaa reebay sala allahu alayh waalih wasalam oo nabigu wuxuabuu ka reebay waxaa ka mid ahaa nahaa can cuqbati shayaani saxiix waxu qoran nabigu fadhiga shaydaanka cuqbatu shayaani la yidhaahdo waa reebay cuqbatu shayaankaas xadiidka samuri iyo keyrkii iyo abu hureyre ku soo arooray buu nabigu xadiid kale ku fasiray oo abi hurayra oo wuxuu leey nahaanii khaliilii can alaain saddex baa nabigu iga reebay an anqura fii salaatii naqra diiki sida shimbirtii inaan kow kow sujuudda kaga siiyo kow wa an altafita iltifaata thaclabi sida dawacadii ama dayadii inaan hareera fiiriyo waa iga reebay wa an uqciya ka iqcaai lqirdi sida daayeerku gabadabadaba ugu fadhiista inaan ugu fadhiista salaadana waa layga reebay marna ka iqcaai ilkalbi baa lagu yidhi marna ka iqcaai ilqirdi baa lagu yii daayeer se u fadhiistaa aymse markuu fadhiisanaya se u fadhiistaa waa inuu dabada dhulka saara iyo gaala dhigto kuwana kor u taaga wey sidaasoo kaleetaa la diidanya salaada dhexdeeda lama ogola nooc kaloo iqcaa la yidhahdaa jira oo lugaha farahooda intaad ku istaagto halkan ciribtoodaana inaad ku fadhiisato meesha iftiraashka aad samayn lahayd kaas ma ah kan lahaylayo waliltifaati baa karaahiyaa in la hareeradayo salaadii dhexdeeda laa lixaajatin isagoon dan ka lahayn u sugnaanin lahu qofkan musalliga oon dan lahayn isagoo dan iyo baahi ku kalifaysa jirin inuu hareeraha fiiriya lama ogolo oo nabigu cala nahaani can iltifaatin kaltifaati thaclabi xadiidkii hadda waa kaad maqlayseen caaishana nabiga cala slam waxay tihi saaltu can italafuti fi salaati salaada hareeraha la fiirinayaa nabiga weydiiyey markaasu wuxuu yidhi bay tihi daaka ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabdi waa xadtooyo uu shaydaanku xadayo salaada qofka salaadiisa u xadayo taa haddii la nahiyey laa lixaajatin lahu waxaa loo yihi laba sababood mid waa صaxiixaynka oo xadiidkii sahl bni sacdin الsaacidi nabigu markuu lahaa man naabahu shayءu fii salaatihi falyusabix waxaa qaybtii dambe ahayd fainahu idaa sabaxa ultufita ilayh hadduu tasbiixsado waa la soo fiirin haddaba imaamkaad u tasbiixsatay hadday salaadu siriyo tahay inuu ku soo fiiriya way dhici karta aad u ishaarto wuxuu samayn lahaa wax dhici kara wey waxaa kale oo ka sugan nabigeena sala allahu alayhi wali wasalam maalin maalmaha ka mida xadiidkii sahl bn alxandaliya buu maka ku tukiyey salaad subax nin buuna u diray meel oo sahan iyo ilaaluu u diray intuu salaada ku jiray mar walba marba wuxuu daymoonayay dhinacii ninkii u diray bal inuu soo baxay waa lixaajatin lahu halkaa nin baa laga sugayaa maadaama nin laga sugayo ninkuna sahan uu ahaa iyo waardiyo kore xolaad iyo xilli dagaala lagu jiraayey in laga warqaba ninkii waa loogu talagalay waxaa kaloo iltifaatka loo ogol yahay salaat lkhowf markii laba saf la yska dhigo ay qole sujuudaan qolada kale waa waardiye soo maaha nin waardiye oo taagani hoos ma fiiriyo horay buu fiiri waxbuu fiirfiirinayaa bal qoladii cadowgeeday soo dhaqaaqeen buu waardi ka hayaa lixaajatin buu isna u fiirfiiriye wax soo maaha laa lixaajatin lahu saasuu yidhi walbasqi in la candhuufto faliyamiini midig aw lilqiblati adoo salaad ku jira dhinaca midig iyo horay toona candhuuf inaad u tufta lama ogola waan xadiidka anas ee saxiixeen ku yiilay idaa kaana axadukum fi salaati falaa yabsuqanna bayna yadayhi wacan walaa can yamiinihi horay iyo midig midna ha u tufin sababtoo cilada waxaa fainahu inamaa yunaajii rabbah rabbigii buu hortaagan yahay qofkani walaakin can yasaarihi aw taxta qadami ama bidix ama hoos u tuf candhuufta waa xaggee laakiin dhulba caadiya ciid caadiya markaad joogto wey laguma dhihin masaajka candhuufta hoos utuf maaha macnaheedoo masaajkaas nusuus kalaa ku amartay wasakdi iyo waxa kaloo dhan inaad ka ilaaliso oo xataa dunuubta waxyaabaha la isku darayo masaajidkoo la wasakheeyo inay ka mid tahay intaasi waa qeybtii hore baabu sujuudi sahwi laba gaari soo maa sujuudu sahwigii buu baabkana ku saabsan yahay haddii salaadii sahwi kaa dhaco sujuud baa lagu kabaa sujuuddaa lagu kabayo wuxuu yihi qubayla tasliimin tusanu sajdatah lisahwi maa yubtilu camduhu salaa wa tarki bacdin camdan aw liduhli laa sunnatin bal naqli ruknin qowli wa kullu ruknin qad tarakta saahiyan maa bacdahu lagwun ilaa an taatiya bimilihi fahwa yanuubu canhu walow biqasdi nafli tafcalanhu uma tdaarak maa baqii murataba wabni calayhi lizamaanin qaruba waman nasid tashahuda almuqadama wacaada bacda alintisaabi xaruma wajaahiru taxriimi aw naasin fala yubtilu cawduhu wailaa abطala laakin cala alma'muumi xatman yarjicu ila ljuluusi lilimaami yatbacu wacaaidun qabla intisaabin yundabu sujuuduhu id ilqiyaami aqrabu ومqtdin لsahwihi lan ysjuda lakin لsahwi man bihi qad اqtadى وashakhu qabla الsalaami fii cadad lam yactamid fiihi عalى qowli أxad lakin عalى yaqiinihi wahuwa اأqل walyأti biاlbaqi wayasjud اlkhlل abyaadan dhowrka ihna axkaamu sujuudi sahwi weeya wax ka soo koobano ma badna qubayla tasliimin wax yar ka hor intaadan salaama naqsaneeda salaada ka bixin baa tusanu la sunayaa sajdataahu labadiisa sujuudood lisahwin u sujuudi sahwi maa shay halmaankii u sujuudo yubtilu camduhu kaskiisu ay burinaysa asalaata salaada sujuudda waxaa loo jideeyey waqti la jideeyey baa jira iyadana waa laba sujuudood sababa loo jideeyena way jiraanoo laba ama saddexa labu soo hormariyey sababka koobaadi wax haddaad kas u samaysa salaada kaa jabin lahaa haddaad halmaan u samayso salaadii haddaad rukuucdii laba ka dhigta u kas balat way salaadii laguu diriya sharciga maaha laakiin waad rukuucday waad soo toostay waad shakiday waxaa tiri waa maadan rukuucin haddaad ka shakiday inaad samaysay inaadan samaynin falaslu annahu lan yafcala wey inaadan samaynin baa asal ah rukuuc baa lagu leeyahay halmaan baad u samaysay waad sujuudday labadii sujuudood waad shakay warnihi amaadan sujuuddii lamaa sujuudin afartii ragcadood ee cishaha markaad tukatee tii afraad aada sujuudda ka soo toostay baa shakide war ma saddex baa mise waa afar afar ka dhig baa lagu yidhi ragcad dheeraada sooma ka warran adoo afartii inaad tukatay ka saddaashan uga dhigto ama subaxii afar aad ka dhigto tiraada afar waxay tari weydeen laba tari mayso batalat isalaatu saa darteed haddii aad sahwiya halmaan ula timaado wax haddii aad kas ula timaado salaadu kaa jabi lahayd sujuudu sahwi baad ku kabi qubayla tasliimin wax yar ka hor intaadan ka bixin salaadeedan salaama naqsan baa tusanu la sunneeyaa sajdataahu labadiisii sujuudood lisahwi maa shay halmaankiibuu ku sujuudaa yubtilu burinaya asalaata salaada camduhu ulakaskiisu wuxuu lakasiya walakacadi loo sameeyaa iyo salaada uu burin lahaa oo halmaan loo sameeyey sujuudu sahwi buu leehay sujuudu sahwina waa qabla tasliimi intaadan salaada ka bixin weeye oo salaamtu way dambaysaa sujuudu sahwigaa ka horeeya arinta labaad ee loo sunneeyey sujuudu sahwi waxaa weeye wa tarki bacdi sunna muakada inaad ka tagta camdan ulakas aw liduhrin ama halmaan waxyaabihii abcaadu salaati ama sunankii muakadada ahaa eaynu soo marnay haddaad ulakas uga tagtana iyagana sujuudu sahwi waa sunno ah labadan labadaba xaala in loo sujuudayay adilo ku soo aroortay amaa xadiidka markii yubtilu sahwi u ahaa waa xadiidkii saxiixeynka ibni mascuud nabigu sal ly slam salla duhra khamsan duhur buu shan ragcadood tukiyey dadka wasajada lisahwi sahwi buuna u sujuuday sujuudu sahwi u sujuuday xadiidkan wuxuu leeyay bacda salaami salaadii uu ka baxay wuu sujuuday uma salama mar labaad buu haddana salaamo naqsaday ziyaado iyo intan loo suuda ragcaddii haddaad ku darto ama yaqiin ha noqoto ziyaadadu ama mashkuuka ha noqotona isna waa xadiidkii saxiixeynka abi saciid alkhudri riwaayadana muslim baa iskale uu leeyahy idaa shaka axadukum fii salaatihi فلم يdري أصلى ثلاثا أم أربعا فليلقي الشhك وليبني على ma اsتيqن وليسجد سجدتين قبلa أن يسلم intaadan saلاada ka bixinna laba sujuudoodoo sahwi ala xadiikaasay qabsadeen أصلا horta calى الصaحيiحi qabلa السلاaم iyo baعda السلاaم labadaba way banaan tahay khilaafku sida culimo badan oo shawkاn iyo صaنcاn iyo kamid yihiin ay leeyihiin waa keebaa fadli badan qabla السلاaم iyo baعda السلاaم culamo tiri bacda salaam iyo sida xanafiyada iyo qolo daa'iman qabla salaam tiri sida shaaficiyada iyo qolyo kala qaadoo maalikiyadu ay ka mid yihiinoo ziyaadadiiyo nuqsaanta kala qaaday intaba waa jiraan taasi waa rugni haddii la siyaadiyey khamsan buu nabigu tukaday abcaadu salaad waxaa ka mid aha tashahud اlأwal xadiidkii saxiixenkii cabdilaahi bni maalik ibni buxayna waa kiilaha nabigu duhurkuna tukiyey tashahudkii horuu ka tegey xatىa idaa qada الصalaaةa waاntadara الnaasu tasliimahu kabarahu huwa jaalisu fasajada sajdatayn isagoo fadhiya intuu takbiirsado laba soo suday qabla an yusalima intaanu salaada ka bixin uma salama waa ka baxay iyadana abcaadu salaa tashahudkii haddii la helay intii kalena muakadaad bay ahayd ee qiyaasan calayhi dheh saasay fuqahadeenu yihaahdeen laa sunatin sunno loo sujuudi maayo bal naqli ruknin ruknin qowliyin oo qowliya inaadna guuriso baa isagana loo sujuudaa sunankii hay-aadka ahaa ee mu-akadada ahayd tasbiixaad halmaantay iyo takbiiraad halmaantay iyo sujuudu sahwi uma baahna saasuu ku leeyahay imaa inaad sunna mu-akada ka tagtay ama wax kastiisuu burin lahaa aad samaysay sabab saddexaad buu keenay alarkaanu alqowliya haddaad booskoodii ka rarto oo boos kala geysa camdan aw sahwan labadaba salaada ma jebiyaan laakiin sujuudu sahwi aa lagaa rabaa halkaad salaada u taagneed allahu akbar faatixada akri lahayd baad halmaan ama kasoo akrida ataxiyaatu mubaarakaatu salawaat ayibaat oo akrida ama halkii ataxiyaadkaad u fadhiya alxamdulilaahi rabi alcaalamiin araxmaan araxiim adoo wala daaliin lahu baas aragtay imaa sahwan wa imaa camdan sahwiga iyo camdiga naqliga rukniga qowliga ah afcaashaa burisee ma jebiya salaada laba goorabana sujuudu sahwi baa sunna ah buu leeyahay bal naqli ruknin haddii la soo guuriyo qowliyin oo qowli ah oo iyadana maxaa u daliila waxay yidhaahdeen rukniga qowliga ah maqaamkiisi iyo booskiisii in loo daayo shay mu'akad awey ka ta'akud اtashahud اlawali sida ataxiyaadka horeba muakad u yahay kama liito ataxiyaadka horeba ha loo sujuuday haddii la yidhi qiyaasan calayhi isna ha loo sujuuday wejkaasay fuqahaa shaaficiyadu waxoogay saasay isku tootoosiyeen walow daliil xoog badan aynay u muuqanin wa kullu ruknin qad tarakta saahiyan ma bacdahu laqun ilaa an ta'tiya bimilihi fahuwa yanuubu canhu walow biqasdi nafli tafcalanhu uma tadaarak maa baqay murataban wabni calayhi lizamaanin qarwa halkan haddaad rukni ka tagto oo rukuucdii labaad halmaantay kadib baad sujuudday labadii sujuudood waad soo noqoto waad istaagto oo qiraa'atu lfaatixaad samaysay maxaan samaynayaa wuxuu ku leeyahay rukuucdaad ka tagtay intii ka dambaysay oo dhan waxba kama jiro ilaa rukuucda dambe aada soo gaarto markaad rukuucda dambe rukuucdo ragcaddanaa kuu tirsan rukuucdan ilaa rukuucdii horeed halmaantay intii u dhaxaysay oo sujuuddii iyo qiyaamkii iyo qiraa'adii ah waxba kama jiro intaa laqu wey wa kullu ruknin rukni kasta oo qad taragta aad ka tagtay saahiyan adoo halmaansan maa bacdahu waxaa ka dambeeyaay laqwun waxba kama jiraan weeye ilaa an ta'tiya ilaa aada la timaado bimili isagii oo kaleeto ilaa rukuucdii kale aad soo gaarto intii udhexaysay waxba kasoo qaadin ma leh adigoon samaynin bay la mid tahay saa darteed ragcaddii koobaad waa tukatay sax tii labaadna waa tukatay sax tii saddexaad baad rukuucda ka tagtay tii afraad markaad rukuucda joogto tii saddexaad baad rukuucdaadi maraysaa halkaa haddii ay halmaantaad joogta ragcaddii afraad way kuu laaban tahay oo sujuudeydii iyo qiyaamkii iyo qiraa'adiina maa bacdahu laqun ilaa an ta'tiya bimilihi fahwa kan miligiisa isagoo kaleeta ah baa yanuubu canhu kii laga tegay ka naaib noqonaya oo booskiisi baad joogtaa walow biqasdi nafli sunanimaba adu aada uga qasadid tafcalanhu aad u samaysidba sunanimo niyadeedba xataa ruknigan dambe haddaad u samayso isagoonbaa booski gelaya marka masalada uu tilmaamayay hore waxaa weeye ruknigii aad ka tagtay kiisii kale markaad soo gaarto intii u dhaxaysayna tuur sidii adigu aan halmaaminoo waxba ka teginoo hadda rukuucii joogana ka soo qaad taa waa mid awey ragcaddii afraad ima tirsana sowmaha maba aadan gaarinba sujuuddii iyo qiyaamkiina wax ka soo qaad malahoo laqo weeye taa waa mid su-aal baa halkaa ka timid uu ka jawaabaya marka ma dhici kartaa kaa horeen ka tegay farad buu ahaa kan dambean hadda samaynayana sunanimaan niyooday kii hore booskiisii mayi geli anoo isu haysta kii inaan sameeyey haawuu kuu geli waxay dhahan tusaaluhu muxuu yahay salaadii baad atixiyaadsatay atixiyaadkii dambaad fadhidaa kii horena waad u haysataa aduu salaadii atixiyaadka u dambeeyaa fadhidaa madaxaagana waxaa ku jira kii hore inuu yahay ood sunno u rumaysan tahay goortaad dhexda marayso imaam baad la tukatay afar ragcadood baad la tukaday sibaad u maqnaydoo maankaagu meel u jiray atixiyaadka u dambeeyaa loo fadhiyaa kii sunnada ahaabaad moodaysay assalaamu calaykum assalaamu calaykum buu yidhi imaamkii dadkiina assalaamu calaykum assalaamu calaykum bay wada dheheen marka waxaad ogaatay atixiyaadkan aad sunnada moodaysay kii faradkaa inuu yahay maxaad samayn ajzaa wuu kaa gudayaa walow tafcalanhu aabad samaysid biqasdi nafli niyo sunnanimo aada moodaysoo khata ahayd oo sahwiya halmaanahayd xataa hadday niyadaada ku jirtay ruknigan booskiisi inuu joogo waxu dhici mayso tani waxaa jaamica midaynayaa rukuucda aada soo gaadhay hadday booskeedii joogtaan atixiyaadkanna adaa sunno moodaye booskiisii uu joogaa sunna niyooday iyo farad baa niyooday waxba macnaa ma samaynayso mar hadduuba booskiisii ruknigan ficligii uu joogo fahuwa yanuubu canhu uu ka naayib noqon samaysid biqasdi nafli sunanimo niyadeed uma tadaarak waxaad soo haleeshiinaysaa maa baqiya wixii dhimanaa murataban isagoo sidii u kala horeeya wabni calayhi kuna dhis kii hore intaad samaysay intii laqwigahay intaad ka saarto kii un ku saraa oo baaqiga dhammaystiro waase lizamaanin zaman qaruba oo dhow hadduu wakti u dhow yahay wey haddii salaaddii laba ragcadood aad tukatay oo intaad sahwida aad ka baxday ama ragcad baad rukuucdeediibaa halmaantay afartii markaad tukateed ka baxday ficlan saddexun baad tukatay oo ti aad ragcadda aan lahayn kuma tirsana salaaddii adoo meeshii fadhiyaad xasuusatay inaad tii ka tagtay wabni calayhi istaagoo ragcaddii damba ka dabadkeen laakiin waad ka baxday waad iska galbatay suuqaad iska adday xaafadaad joogta baad soo xasuusatay ragcaddaa rukuucda inaadan rukuucinba salaadii waad soo bilaabi lizamaanin qaruba ma laha hadduu waktigu dhow yahay xataa salaadiiba aad ka baxdid oo dib kaga baraarugtay sahwigaagii intii runta ahaydun baa kuu jirta intii lahwi ahaydna iska tuur uma tadaara ka dabakeen maa baqiya wixii haray ee laqwiga ama ka dambeeyey murataban xaalu yahay sidiisii kiloo kala horraysiinayo wabni calayhi kuna duldhis lizamaanin xilli qaruuba dhow laa lizamaanin baacuuda zaman fog isaga ku duldhisi kartid nacam tashahuda almuqadama waman nasiya qofkii halmaamo atashahuda ataxiyaadka almuqadama ee hore salaada laba ataxiyaad le midka hore almuqadama la hormariyey oo wacaada ku noqda bacda alintisaabi markuu istaagay kadib xaruma xaraam bay ka tahay hadaad atixiyaadka hore halmaanto oo aada istaagto usoo noqoshadu ma banaanoo xaaraam weeye arrintaana waxaa uu daliila xadiid imaamu nasaa-i uu ku wariyey sanad sugana cabdillaahi bni malik ibni buxayna baa nabigana alay slam wuxuu ka warinayaa xadiidkii qisadii uu atixiyaadka hore ka tegey imaamu nasaa-i baa wuxuu ku darayaa fasabbaxuu famadaa subxaan allah subxaan allah bay saxaabadu yihaahdeen nabigu waa iska socday markuu salaadii ka baxayna sahwi la yimid waxaa kasii sariixsan xadiidka muirata muirata bn shucba muirata bnu shucba dad tukiyey saxaabigii ahaa atixiyaadka hore uu ka istaagay markuu atixiyaadka hore ka istaagay baa subxaan allah subxaan allah la yidhi isna waa istaagay dadkii wuu iska dadkiibu intuu gacanta ugu tilmaamay bur war istaaga way istaageen salaada markuu ka baxay buu la hadlo wuxuu yihi haakadaa sanaca rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam sidaasuu nabigu sameeyey riwaaya sunanka kale waxay ku dartay nabigu wuxuu yihi ida statama axadukum qaa'iman qofkiin istaagiisu hadduu dhammaystirmo oo toos u wada istaagto falyusalli walyasjud sajdatay sahwi ha iska tukadoo salaada ha wato sujuudu sahwina hala yimaado wain lam yastatima qaa'iman haddaadan istaagaagu dhammaystirmin welina falyajlis walaa sahwa calayhi ha ku noqdoo ha fadhiisto sujuudu sahwina lagama rabo xadiidkaasaa wuxuu tilmaamay waana xadiid saxiixa oo sheekh naasir silsila saxiixa saddex boqol labaatan iyo kow buu kaga hadlay tafaasiisha turuqdiisa xadiidkaas wuxuu tilmaamay nabigu caddeeye cala salaam ataxiyaadkii haddii aad halmaantood istaagto haddaad wada istaagtayna soo noqon laguma ogoloo xaruma wey haddii aadan wada istaaginna soo noqo xadiidku marka ma kala qaadin yaadan wada istaagine mataagni baad u dhowdahay mise fadhigii baad u dhowdahay keed u dhowdahay ma kala qaadin wuxuu yidhi wain lam yastatima qaa'iman istaagaagu toosidda haddaanu dhammaystirmin falyajlis walaa sahwa calayh haddaba wuxuu xadiidkaa meesha ka saarayaa bayd lagu soo socdo waxoogay la yar kala qaadayo saa darteed inaad u soo noqota lama ogola waa hadaad keligaa tahay ama imaam tahay wajaahilu taxriimi qofkii xaaraamtinimadii jaahilka ah taxriimka iyo xaaraamtinimada kii jaahilka ka ahaa qofkii waaba soo noqday subxaan allah markii la yidhi inay xaaraan tahay ma oogaba aw naasin wuu ishalmaamay wuu yaqaanaa inay xaaraam tahay laakiin subxaan allah hadii la yidhi isagoo fadhiista inbuu is arkay maba ku soo dhicinba masalada taxriimkeedii falaa yubtilu cawduhu soo noqodkiisa salaada jebin maayo wailaa abala haddii kalese waa jabaysaa nin xasuusan caaliman bitaxriimi ah markuu istaagay kadib hadduu tashahudka usoo noqdo batalat salaatuhu sababtoo waxay leeyihiin kow horta nahyigii nabigaad ku dhacday nahyiguna asalkiisa yaqtadi lfasaada salaad inay jabtay buu keena waa midda labaadi laa yutraku fardun lisunnatin ataxiyaadkan waa sunno istaaggan aad guda gasheed istaagteen qiyaamkii salaadoo farad o wey inaad farad ka tagto ood sunno aadaayay lama ogola ninkaan weyn laakiin jahliga iyo nisyaanku waa cudurdaad laakiin cala alma'muumi hase ahaatee ninkii ma'muumka ahaa yarjicu waa noqon noqonayaa xatman wujuuban buu u noqon ilaljuluusi fadhiguu kusoo noqon haba istaaga hadduu rabe lilimaami imaamkuna yatbacu raacaya salaadii imaamku tukanaya atixiyaadkii waa fadhiistay qof ishalmaansanaaba istaagay markaad istaagtay baad imaamkiiyo dadkiiba fadhiyo aragtay idastatama qaa'iman ma ku jirtaa adigu maya inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi faidaa jalasa fajlis wey haduu fadhiiso fadhiiso waa inaad la fadhiisata wey imaamku ii yaana waan taagnaan isna wuu fadhiyaa waa taxiyaadsanayaa anna faataxaan akrinayaa ragcaddii ka dambeysay waad ka hormartabe itibaaciiba meesha ma laha saa darteed baa waxaan ku soo idhi ku noqoshada waxay xaraam ka tahay imaamka iyo qofka keligiya amaa qofka maamuumkiihi haddii imaamkiisii fadhiista adiguna isaguna uu sahwiyo istaago usoo noqon laakiin cala alma'muumi waxaa waajib kuwa xatman laasim ahaan yarjicu inuu soo noqdo ila ljuluusi fadhi sababtoo ah lilimaami imaamka dartii oo yatbacu uu raacayo wacaa'idun qofkii soo noqday haddaba qabla intisaabin intuusan wada joog joogiisu dhammaystirmina wada istaagin yundabu sujuuduhu sujuudu sahwi baa sunno ah id lilqiyaami haddii istaagga aqrabu u dhowaa haddii aad istaaggaagu dhammaystir min xaraam maaha laakiin haddii istaagga aada u dhoweyd inaad sujuudu sahwi la timaado ayaa sunno ah buu yidhi oo wanaagsan daahirka xadiidkuna waa maya fain lam yastatima qaa'iman haddaadan istaaggaagu dhammaystirin falyajlis walaa sahwa calayh wax sujuudu sahwi lagaama raba xadiis sooma dhihin cumuumka xadiidkaasaynu qaadan beydkanna waxaynu dhihi fiqihaan waa daciif wacaydun qofkii soo noqday qabla intisaabin intaanu wada istaagin yundabu sujuudu inuu sujuudu sahwi la yimaadaasu la sunneeyey maxaa yeelay waa id waase id waktigii lilqiyaami istaagga aqrabu u dhowaa hadduu xagga istaagga u batay wey wa muqtadin lisahwihi lan yasjuda laakiin lisahwi man bihi qad iqtadaa wa muqtadin qofkii qof ku daydee ma'muumka ahaa lan yasjuda uma sujuudo lisahwihi sahwi isaga ka dhacay u sujuudi maayo ko laakiin lisahwi man qof sahwigiibuu u sujuudi qad iqtadaa bihi uu ku dayday imaamkaagu hadduu sahwiyo waad la sahwido waad la sujuudi adu haba sahwiin adigu laakiin sahwiyo ismoodsiis hadduu kugu dhaco imaamkana ku dhicin sujuudu sahwi lagaama rabo adu tabac baa tahay qof keligii socda ma tihid wixii imaamku sameeyaad ku gowracan tahay hadduu sujuudu sahwi la yimaadana waad la sujuudi anu sahwi uma dhicina maxaa galay dhihi mays adiga sujuudu sahwi hadduu kugu yimaadana imaamkaa kaa xambaari oo keligaa lagaama rabo imaamkaa kuu damaanad qaaday salaadaadee adiga maxaa kaloo rabtaa ficilkii nabiga alsan saxaabadu lama hayo iyagoo intay ku sahwiyeen salaada imaamkuna nabiguna una sujuudin iyagana gadaal sujuudu sahwi kala yimaadeenna lama hayo saas darteed wa muqtadin qofka ma'muumkaa lan yasjuda uma sujuudo lisahwihi isaga naftiisa sahwigeeda u sujuudi maayo laakiin wuxuu sujuudayaa weye ay laakiin yasjudu wuu u sujuudayaa lisahwi man qof sahwigii iyo hal ismoojiiska ka dhacay qad iqtadaa bihi uu ku dayday oo ku xirtay oo imaamkiisiia washakuhu qabla asalaami fii cadad lam yatamid fiihi calaa qowli axad washakuhu shaku musalli qofka tukanaya haddii uu shakiyo qabla asalaami inta aanu salaada ka bixin fii cadadin tirada ragcadaha uu tukaday hadduu ka shakiyo lam yactamid cuskan maayo fiihi cadadka tirada calaa qowli axadin qofna qowlkiisa inta uu cuskada qaadan maayo laakiin calaa yaqiinihi isaga inta uu hubo buu ku dhisayaa oo qaadanayaa wahwa yaqiinkuna alaqalu kan yar weye waliyati ha la yimaado bilbaaqii inta soo hartay wayasjud hana u sujuudo lilkhalali dulduleelkii salaada soo galayna sujuudaha ku kabo halkaa wuxuu u daliishanayaa xadiidkii aynu soo maray abi saciid alkhudri riwaayada muslim baa waxay ahayd إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا وكلا قرن وايا ما صدح باتكتي مسافر فليطرح الشك شك يعيس كتوره وليبني على ما استيقن انت اوهبه هكو صلحيه صدح يا أفر صدح واد هبتا أفر بات أفراد باك شاكي سنتهي اسكتور صدح لاد هبتا ومقبل له تي أفراد قدر كذبنا السجود ساسو حديثك وها saas darteed cidna weydiin maysid cidnana ugu noqon maysid ee waxaad samayn buu ku leeyahay inta aada hubtana waa tukatay inta aadan hubinee shaki kaaga jirana inaadan fasamaynin oodan tukan baad ka soo qaadi dib baad kaga kabi walyaati bilbaaqi hala yimaado wayasjud lilkhalali dulduleelkaan ha u sujuudo taas xadiidkaa keliya haddii uu yahay sidaasay mas'aladu noqon lahayd laakiin waxaa jira xadiid ibnu mascuud وبخاري ومسلم وريين وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه صوابك هكو دداله هكو اجتهاده أن كيو بصدحي الأفر سيدابي أودهي إنا تكتي إنay labada احtimaalkii raajixa qaadan tahay riwaayo labaadoo muslima cadaynaysa wuxuu leeyahay falyataxara aqraba dalika ila sawaabi labadaas shaki kii xaqa u dhow ha ku dadaalo qolana waxay xaq u dhowaanshihii cala alyaqiini weeyaleehay qolana waxay leeyihin maya laba arrimood weeye shakigaagu inaadan wax badan kuu kala caddayn falyabni calaa mastayqana wey iyo shakigii hadduusan daraftiisa sinayn waxay u badan tahay saa warnihi yar ixtimaal yar baa ku soo galay wax ka soo qaad ma laha labadaa wejba laba wejba culummadu mareen weeyo xadiidka ibnu mascuud waa wax badan haddaad qolada kale ku tiigan lahayd ku xakamayno ciddii saa tiraahdaa naskii bay khilaaftay abi saciid alkhudri ma dhihi kartid xadiid kalea meesha yaalla laakiin siday jumhuurtu u badan yihiin falyabni calaa masta cala alaqali weeye walaadka qaarkoodna falyabni cala alaqal tirada yar baad hubtaa inta dambana gadaal kala ima weeye halkaasaan ku daynaa wallahu subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk